waxaa u gudbayna oo noo bilaabanaysa muxaadaradeennii oo caawa isugu nimid oo ah teennii shanaad haddii ilaahay ou yidhaahdo sheekhin waa inoo diyaar marka maadaama muxaadarada hadda aan furanayno waxaan ku bilaabanaynaa wax lagu bilowdo wixii ugu khayrka badnaa sheekha qur-aanka noo akhrin jiray abibakar ayaan ugu yeerayaa si uu mataqaana noogu akriyo kelimado maayado qur-aan ah waan ku furna muxaadaradeena falyatafadal wuu mashkuur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم
axsanta jazaaka allahu khayran sheekh abibakar Ee, haddana waxaan gudbaynaa insha allah muxaadaradeennii qeybtii shanaad caawa sheekha muxaadarada lagu qorana caawa waa sheekh axmed sheekh maxamed yare sheekhu waa taqaaniin in badan ayaad aragteen inta aan arkinna hadda ayaan kasii doonaa xoogo yar oo taxriif ah sheekh axmed sheekh maxamed waa culummadii marka ugu horreysay xalaqooyinka diiniga ah kusoo barbaaray waxaa kusoo bartay ka dambana ku biiray dugsiyadii lagu baranayay xilmiga kale oo adduunka isagoo aqoontiisa diinigeedna wata waxbarashadiisa wuxuu kusoo qaatay dalka soomaaliya gudaheeda ilaama uu gaaray heer jaamacadeed wuxuuna ka qalin jibiyey jaamacaddii lagu magacaabi jiray ama kuliyadii daraasaadka islaamka lagu baran jiray ayuu ka qalin jibiyey wuxuu nasiib u helay markuu jaamacadda ka baxay ee ardadii ugu firfircooneed oo loo qaatay inay jaamacadda macallin ka noqdaan jaamacaddii uu ka baxay ayuu macallin ka noqday sheekha intii ka dambeysay iyo wixii ka dambeeyey burburka qali ka dambeeyana diinta fidinteeda iyo kutubaha akrintooda ayuu mashquul ku ahaa inta waddanka uu joogay iyo marka uu dibadda u yimidba haddana xalaqooyin badan ayuu duruus ka bixiyaa oo london geesyada kala duwan ah intaas ayaa idinka siiyey inaad taqaanina waa laga yaabaa caawana muxaadaro ayuu noo soo diyaariyey muxaadara muxaadarada nuxurkeeda iyo magaceedana waxaad kala doontiin markuu shiika uu bilaabo muxaadaradiisa waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh maxamed sheekh axmed sheekh maxamed yare falyatafadal wahuwa mashkuur
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني إن شاء الله تعالى سيدة الشيخ النوشيغي waxaan geli doonaa mawduuceeni mawduuca shiikhu waa ka gaabsaday oo magaciisa ma sheegin dhowr jeer aa magac laga wada baxshay mar waxaa la yidhi waa akhlaaq mar waxaa la yidhi waa aadaab marna waxaa la yidhi tarbiya marka insha allahu tacaala waa mawduucyo waaweyn wixii aan ka gaari karno aan insha allahu tacaala oo ilaahay naga waafajiyo yaan ka taataabo doonaa wixii wanaagsanaada oo xaqa waafaqa fa min allahi wa bifadlihi wixii xoogaa khalkhaladaadu galaanna xumaaniga ma jeednay waa naga tabar allah naga cafiyo wa minii wa min ashaytaan marka in sha allahu tacaala mawduuca inaan geli doonaa xoogaa yar waa sii cudur daaraha cudur daaradayda waa iska badbadan yihiin waa sii badbadi ah marka waxaa sheekh xasan albasriya waxaa la yidhi qofka markuu muxaadarada jeediha ama qofka wax akriha uu la dardaarmo marka wuxuu yidhi marka dadku ay saas kugu soo jeedaan oo warka lagaa dhegeysto hayla si fiican loogu xiiso qabo dadka waxa uu sheeg haddii xoogaa dhinacyada in la jeejeysto ay bilaabatane dadku waa daaleen ogow marka ha hagwada tacadinin marka xoogaana maskaxdeedu wax badan oo saas u qaybsamaa ma dhama marka waxaa dhici karta inaa iska sii jeestee akhyaarta walaalahee oo ila jooga waxaan rugsa buuxda u siihaa marka xoogaa marka waa la jeejeysan rabaa ay is yiraahaan ka horan yac yiraahiin marka in sha allahu tacaala mawduuca akhlaaqda bal aan marka hore kasii bilowno ilaahay waxa uu yidhi kitaabkiisa qur-aanka kariimka oo ku yidhi wa inaka la calaa khuluqin cadiim nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ouna yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaa ku dayasho wanaagsan idinkugu sugna sugnaatay la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa waxau ilaahay ku tilmaamay wa inaka la calaa khuluqin cadiim nabi maxamedow waxaad adigu ku sugan tahay akhlaaq aada u weyn oo cadiimo ah akhlaaqdaas hadee markaysa ilaahay uu tilmaamay oo ilaahay uu leeyahay waa weyn tahay markaysaa mowqif meesha ay joogto markaysa waa qiyaasi kartaa allihii kariimka ahaa waxa uu leeyahay khuluqan cadiim marka wixii ilaahay weynan ku tilmaamay sifaka ammaan kalantood uma laabato nabigeena maxamed calayhi salaatu wasalaam sifadii markaysaa lagu tilmaamay oo markaysaa ilaahay uu siiyey iyo akhlaaqda ah marka akhlaaqda marka maqaamkeedu aada u weyn yahay sidaasoo meel dheer u joogaa akhlaaqdaas marka wa inaka la calaa khuluqin cadiimin marka ilaahay sidaas uu yidhi umuna caaisha waxay tiri aleen maxay dadku waxay isweydiinaan markaysaa nabiga lagu daysa lahay shaygaas weyn oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sifeeyey qof walba wuxuu jeclaa lahay bal inuu xoogaa yar isku dayo oo un bal wax uu ka helo markaysaa bal wax inay kasoo gaaraan marka sidaasaa laisweydiiyaha qof walba waxa akhlaaqdaasi maxay tahay umuna caaisha markaa waxay ku tilmaamaysaa kaana khuluquhu lqur-aan akhlaaqdaas waxay ahayd qur-aanka sayidina markaysaa cali ibn abi aalib aada buu qur-aan ku tilmaamay markaysaa ibnu cabaas oo turjumaan qur-aann waa sharciga diinkooda marka waxay isugu imaanaysaa akhlaaqdaasi waa diintan islaamka diinta islaamkaaba waxay tahayba akhlaaq marka sidaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam tisa tusaalahaasna laka siiyey wa inaka la calaa khuluqin cadiim marka waxay yidhahdeen culammada markaysa akhlaaqda lafteeda maxaa la yidhaha markaysa cabdullahi ibnu mubaarak midka uu isagoo ku macneeyey yaan markaysaa wax yar tacriifkiisa kasoo qaatay oo uu leeyahay xusnu lkhuluq huwa dalaaqat lwajhi wa badlu lmacruufi wa kafu ladaa sidaasoo ku tilmaamay akhlaaqda wanaagsan isku soo duubay markaysaa akhlaaqda wanaagsan marka waxaa waay dalaaqat lwajhi wejigoo furan markaysaa tabasumuka liwajhi akiika laka sadaqa mayada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa walaalkaa ood qaabisho adi wejigaaga u furayn marka qofka muslimka ah iyo marka sidaas laga rabaa qofka weji furan bashaasha ay ka muuqato farxadu ay ka mu muuqato marka uu ka hor yimaado aada ku faraxdo ku farax geliyo sidaas oo kalento marka dalaaqat lwajhi wejigiisu qofku furan yahay qofkan waa weji furan yahay dhacnaa soomaalida soo ma dhacdo waa weji furan yahay markaysaa weji puraan la galaa maya ma arkaysaa Eh, wax kale intood guri puraan lama gala maya ma mahay ah saasaa dhig ya albaab furan ma aha.
albaab furan la iskama gale weji furanaa la galaa macnaha wejiga furan wax weyn ku fadhiyaa maraysaa qofka wejiga marka kursiyo kaa hor yimaado iyo isla markiiba waa fahmaysaa markaysaa in dibaaca uga horeed ka qaadanay ama ma arkaysaa weji xumaad kala hore ma haysaa waxbaad ka fasiraya isagoon kula hadlin markaysaa waxba ku dhihin yaad ogaanaysaa marka dalaaqat lwajhi iyo wa badlu lmacruuf macruufka oo markaysaa aad bixiso qawlan wa ficlan markaysaa ood qowlna ku samayso ood kelimad wanaagsan oo macruuf aad sheegto ood ummadda macruufka farto ood munkarka reebto ood ma arkaysaa runta sheegto ood beenta ka leexato ood khayrka turjumaan ka tahay ood sharta ma arkaysaa ka digayso sidaas oo kaleentood iyo waxyaabaha kaleentood oo qowliga oo dhan iyo inaad ma arkaysaa ficlan ku sameeyeyso gacanta aad wax ka bixinayso ood khayrka u horseedayso oo ma arkaysaa aad wanaagga sameeyeyso sidaasoo markaysaa ku macneeyey marka hadda akhlaaqda suuban iyo aadaabta suuban markaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam aa lagu sifeeyey kaamilkeedana markaysaa waxaa iska leh ambiyada iyo rususha iyo dadka wanaagsan khayrka iyo diinta xaggiisayna ka timaada akhlaaqda wanaagsan dadkaasaa lagu yaqaan markaysaa wixii markaas dhaxlay oo diintaasi wanaaggaas uu soo gaaray yaa ma arkaysaa akhlaaqdaas marka ay la socotaa cid walba inta iyo kasoo gaarto diintu iyo akhlaaqduna kasoo gaartay way isla socdaan sidaasaa marka eh, nabiga calayhi salaatu wasalaam anas ibnu malik marka uu leeyahay markaas uu ka hadlaya wuxuu leeyahay axsanu nnaasi khuluqan markaysa nabigu wuxuu ahay qofka bani aadamka ugu akhlaaq badan markaysa ilahay aba wuxuu leeyahay wa inaka la calaa khuluqin cadiim marka kaana axsanu nnaasi khuluqan uu leeyahay markaysa midka ugu akhlaaq wanaagsan bani aadamka naaska ayuu leeyahay markaysa bani aadamka oo dhan qofka ugu akhlaaq wanaagsan waa nabigu calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlaya wuxuu leeyahay markaysaa eh, maa masisto markaysaa eh, dibaajan walaa xariiran markaysaa alyanu min kafir rasuulillah weligay ma taabanin wax ka jilacsan gacanta nabiga calayhi salaatu wasalaam weligay ma ursoonin oo markaysaa ma arkin cartan ima soo gaarin ka udgoon badan nabiga calayhi salaatu wasalaam markaysaa eh, ma markaysaa eh, markaysaa eh, shamamtu raa'ixatan yani weligay udgoon ma aanan aragoor ima soo carfin oo ima soo gaarin ka caraf badan markaysaa raaixadii nabiga calayhi salaatu wasalaam markaysaa dadka kale xoogaa hadday barafuun ay marsadaan iyo hadday soo ququbaystaan iyo markaysaa maca dalika nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda eh, barafuunka waxa uu ku tilmaamay markaysaa catarka waxyaabaha oo adduunka waa ugu jecelha oo weliba ku jira nabigu calayhi salaatu wasalaam nadaafadda iyo markaysaa eh, dahaarada iyo markaysaa ca- udgoonka waxa qofka markaysa diinta islaamka eh, iyo dadka muslimka ah waxaa lagu yaqaanay kamid maxaa jira nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ramsigii lagu daysahayo ah oo ciddi la markaysaa laga tusaale qaadahayo ah yaa jeclay markaysaa laakiin waxaa leeyahay markaysaa eh, shay kaleentood shay laga soo qaadahayo markaysaa udug kaloo meelka laga soo qaadahayo ma ahane daatadiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam dhididkiisa isaga laftiisa yaa ma arkaysaa udgoon badnay markaasu wuxuu leeyahay wax carfaaya weligayba carabta kor ma soo gaarin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam udgoonkiisoo kaleentood ah markaysaa marka wuxuu leeyahay markaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaan u khidmeeyey toban sano markaysaa laqad qadamtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cashara siniin iyo sagaal sano iyo sidaasoo kaleentood markaysaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam khaadimkiisa ahay markaysaa marka akhlaaqdiisu ka sifay ahaa oo sheega weligiis ima dhihin oo leeyahay qadun weligiis ima dhihin oo leeyahay markaysaa uffin ima dhihin shay oo markaysaa uff iyo wa waxa ugu yar markaysaa hadalkayga iyo waxa aan sheegayo iyo waxa aan sameeyey xooga iima muujin inuu markaysaa ka xun yahay weligiis nabigu calayhi salaatu wasalaam toban sano qof kuu shaqaynaysa un weligeed aan dhib kaa dareemin markaysaa see lagu gaari karaa waa arrin aada u weyn markaysaa khaadimkiisana ayo nabiga calayhi salaatu wasalaam weligiisna hadal xun ima dhihin intaasuu kasii gudbay markaasu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam weligiis shay aan sameeyey maxaad u samaysay ima dhihin markaysaa shay oon weligay sameeyey lima facalta hada maxaad waxaan u samaysay weligiis ima dhihin nabigu calayhi salaatu wasalaam waa sii dhaafo wuxuu yihi weliba haddana wax aanan samaynin bishay-in lam afcalhu wax aanan weli samaynba anigu oo aanan soo samaynin markaysa alaa facalta samay laheeda ima dhihin nabigu calayhi salaatu wasalaam war haddaad samay lahayd sidaasna ima dhihin markaysa akhlaaqda wanaagsan yaad markaysa meeshaad ka fahmaysaa shay la soo dhaafay yani faata ma faata wax laga soo tegay waa laga soo tegay markaysa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam weligiis wax lasoo dhaafay iguma soo qaadin wa markaysa aadaabtay kamid tahay marse wax lasoo dhaafay inaad waqtiga isaga dhamayso ma aha marse waxay waxay u samayn weysay saan waxay u naqan weysay hadday saan ahaan lahayd maanta saan waxay u yeeli weysay wardaalis waay markaas oo kaleeto waqtiga adigana waqtigaa iska dhumihe qofkaana waqtigaa iska dhumihe markaysa waa kii markaysa shaacirka hadalkiisu ahay faata maa faata walmu'amalu gaybun walaka saacatu alatii kunta fiiha wax soo socdan adigu ma ogi wixii lasoo dhaafeena laga yimid lasoo dhaafiyey waa ku dhaafeen markaysa marka waxaad leedahay waqtiga hadda la joogo markaysaa si wanaagsan oo markaysaa usluub leh oo edab leh inaad markaysaa midkaas aada uga dalbato waxabaad ii samay iyo waxaan yeel iyo markaysaa waa shay caadiya laakiin markaysa qofka in maanta o dhan maxay saasa ahayd meel hebele ka ahayd markaysa akhlaaqda suuban inayna ku jirna aad fahmaysaa ahi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu sifeeyahay sidoo kaleeto markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy cabdullahi ibnu cumar camr ibnu alcaas xadiiskan u weli lam yakun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama faaxishan walaa mutafaxishan wa kana yaquulu ina min khiyaarikum axsanukum akhlaaqan markaysaas lam yakun faaxishan u leeyahy ma ahayn nabigu calayhi salaatu wasalaam mid fuxshi badan oo ma arkaysaa wax qowl oo fixshi oo faaxisha oo foolxun oo ka yimaado markaysaa xaasha lilah waa ka markaysaa waa ka fogay nabigu calayhi salaatu wasalaam wax fuxshiya iyo ma arkaysaa qowlan wa ficlanba nabiga xaggiisa kama imaanayn ul markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana yaquulu wuxuuna dhahaya ina min khiyaarikum yani min akhyaarikum qofka idinkugu akhyaarsan oo markaysaa idinkugu wanaagsan markaysaa axsanukum akhlaaqan yani qofka akhlaaqda idinkugu wanaagsan waay sidaas weli nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa jira nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ahay qofka dadka ugu akhlaaq wanaagsan marka qofkii muslimka ah marka qofkii ku daysada hadda maqaamku waxaa ku gaari nabiga calayhi salatu wasalaam inaad ku daysato inaad markaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam sida oo ay isku daydo inaad markaysaa u dhawaato marka qof qofka kaleeto wuxuu uga fiican yahay oo uu uga sarreeya oo uga akhyaarsan yahay sida oo uga akhlaaq fiican yahay oo uga adab fiican yahay oo uga usluub fiican yahay xadiis kalento nabiga calayhi salaatu wasalaam uu turmadii wariyay isagana albiru markaysaa xusnu lkhuluq markaysa waa muslima weriye xadiiskan waa xadiiska markaysa ahay albiru xusnu lkhuluq walitmu maa xaaka fii sadrika wa karihta an yadalica calayhi nnaas markaysa ahay nawas ibnu ibnu samcaan markaysa nawas ibnu samcaan iyo xadiiska wariyey markaysa muslimna waa soo saaray markaysa nabigu marka wuxuu leeyahay waxau i waxaan weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam man weydiiyo leh anaa weydiiyo leh markaasaan waxaan weydiiyo uli muxuu yahay beri samafal muxuu yahay muxuuse yahay dembi markaysa sa'altu rasuulallahi sala allahu calayhi wasalam can ilbiri walitmi leh waxaan weydiiyey samafal waxa la yidhaha wanaag la yidhaha iyo markaysa waxa la yidhaha xumaan iyo dembi maxay yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam weydiiyo markaasu waxau ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam albiru xusnu lkhulq samafal haddii lagu sheego waaba akhlaaq wanaag waa akhlaaq suuban samafalka aada maqashoo dhan waa akhlaaq suuban oo nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaddii qur-aankana maxay ahayd laysa albiru an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi walaakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhir markasa biriga sidaas loo sifeeyey iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay biri waxaa la yidhaah samafal waxaa la yidhaha waa akhlaaq suubanaan waa akhlaaqda wanaagsan marka sidaasuu nabigu alayh isalaatu wasalaam uu ku sifeeyaha walitmuna maa xaaka fii sadrika wa karihta an yadalica calayhi nnaas xumaanna waxaa la yidhaha iyo dembi wixii ma arkaysaa naftaadu ay kaato oo ma arkaysaa aada ka xishooto ama ma arkaysaa karaahiyeysato dadka kaleentood inay kugu ogaadaan maarkaysaa dadka oo ma arkaysaa dabeecadoodu saliimka tahay oo ma arkaysaa wanaagsan oo ahlu sharafka ah wixii ay xumaan u arkaan markaysaa dadka hadda araadilu naaska iyagu markaysaa miisaan lama saarayo iyo markaysaa waxa ay weliba iska dulloobay markaysaa marka waxa sidaas oo kaleeto bani aadanka saliimka ah waa yaqaanaa waxa xun waana dhibsadaa markaysaa marka waxaasi waa wax xun sidoodaba markaysaa nabigu calayh isalaatu wasalaam sidaas wuxuu u yidhi albiru xusnu lkhuluq walitmu maa xaaka fii sadrika وكرهت أن يطلع عليه الناس مرة ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق النبي عليه الصلاة والسلام مجرى الشيء كعليس بدن ومركز قيامها مركي لتغو ميزانك كبوحيه مركز ميزانك قفك أدونك مؤمنك وحا ميزانكيسا بوحيه مركز شيء ميزانك مركز ما أنت اللي قفل جعشك ميزان حسناته inuu markaysaa miisaanu sayi-aadkeeda oo ka culeys badnaado ee qof walba jeceshahay maalintaas waxa miisaankiisa oo aada culus yahay alaabta culusood la imaanayso waxay naga heowdha akhlaaqda wanaagsan markaysaa qofkii akhlaaqdiisu suubanay miisaanu xasanaadkii isla markiiba waa laga dareema waay markaysaa waa fallo waa jiidahaya markaas markaas wuxuu leeyahay maa min shayin afqalu fi miisaan alcabdi markaysaa maa min shayin uu leeyahay weli نكرة أو حالة في سياق النفي تفيد العموم ما من شيء شيء ما بقى عن بقى ماركسا أو كعليس بدن في ميزان العبد الدون كماركسا ميزان كيسا أو عليس بدن المؤمن ماركسا ولي مؤمن كأه يو ماركسا كتر ما نبي عليه الصلاة والسلام وقف كان مؤمن كأهن ماركسا قال كان ماركسا ماشي أنا ماركسا ميزان هو أهلنا ماشي لك فاهمة قال كم حالة فاهمة أخلاق الحكي سينا لك بجريهين بقى markaysaa akhlaaq wanaagsan gaalka xaggiisa inaanay jirinba markaysaa wax yaryar hadday imaan lahaydna oo wax wanaagsan wax bartood ay ka imaan lahaydna haddee muqaabaladu wax kufri waayo markaysa marka kufri wax lala miisaamo markaysa wax miisaan la saaro laguma hayo isaga marka fi miisaani alcabdi almu'min uu leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaamaha ma jiraan wax xusnul khuluq markaysa akhlaaq wanaagsan inuu la yimaado waxaa reertaalla wax ka khasaaro badan ma jiraan inuu la yimaado akhlaaq xun markaysa waa midka mufliska lagu tilmaamay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamay in markaysaa muflis ah oo faqriyey markaysaa waa midka camal wanaagsan soo fashay laakiin akhlaaq xumo reedeeda ku wada midkan waa xantay midkan waa caayey midkan waa dhaawacay markaysaa afkiisa iyo carabkiisa lagama nabadgelin ummadoo dhan oo halakeeyey markaysa midkaasoo kaleentood waa midka markaysaa marka xubaylaha taagan maalintaas oo wixii uu haysto walba laga wada furtay markasa marka akhlaaqda wana akhlaaqda xume camalka kalento si kalento meel kalento wuxuu ahay akhlaaqdu waxay gubeysaa markasa ay baabi'ihaysaa camalka wanaagsan akhlaaqda xume waxay tirtiraysaa markasa camalka wanaagsan si dabkoo kalento markasa u gubeysaa oo kasoo jeesay marka sidaas wuxuu leeyahy nabigu calayhi salaatu wasalaam wax ka markaysaa ka miisaanka ka buuxi o akhlaaqda wanaagsan ma jiraan waay markaysaa sidoo kalento abu hurayra xadiiskan oo wariyey markaysaa سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة وحل ويدير النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابته أي ويدين محابتك جنة أي كوكلان وحقه بلا شيء ما ركز جنة لو جاري كرم حوية يا النبي عليه الصلاة والسلام لو ويدين مركز سوى حوري تقوى الله وحسن الخلق الله كعبسي إي أخلاق وناك ولا ما maxaa markaysa dadku naar ay ku galaanaa la weydiiyey markaasuu ihi alfamu walfarj markaysa marka labadaasna wuxuu ihi waa kuwa dadka halaaga carabku carabku markaysa meel kale xadiiska nabiga wuxuu ahay calayhi salaatu wasalaam wahal yaqubunaas markaysa dadka ma tuuraan oo weji weji jahnama ma u ridaan ilaa xasaadu alsinati waxay carabka hore ku geysteen waxay ummadda halakeeyeen markaysa oo ummadda ilaahay ay dhaawaceen iyo markaysaa janna ku gelaaya markasa carabku waxa ugu horeeya oo naar ku gelaya waxa ugu horeeya markaysaa naarta geeya dadku markaysaa oo naarta lagu galo iyuu kow ka yuhlaya nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa jira hadda haddii wanaag yimaadna khayrku isaga markaysaa lagu cabiraa carabka oo markaysaa isagaa wuxuu ka yahay turjumaan qalbiga uu ka yahay qofkan markaysaa wax kasta oo khayr aho uu sheegayo waxa uuna ay soo marayaan carabka wax sharaho kastoo markaysaa afkiisa ka imaanahayna carabkanay soo marayaan markaysaa waxa qalbigiisa ku jira adugu ma aqoonsan karti markasa ilaahay yaqaana laakiin intay kasoo baxaan dibi maaha markasa wasaawisu nafsi iyo markay yihiin oo ay qalbiga ku jiraan la isuma qabsado markaysa laakiin markuu carabka kasoo baxa waayo markaas markaysa sidaasuu markaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyay waxa ugu badan oo janno lagu galo markaasuu yihi taqwa allahi wa xusnu lkhuluq xadiis kalentuna waxaa ittaqi illaha xaytuma kunta وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن ولي وحو كتل ماما إلهي النبي عليه الصلاة والسلام أوليه وخالق الناس ee ma dhihin wakhaaliq almu'miniina mu'miniinta waxaad kula dhaqantaa akhlaaqda wanaagsan markaysaa way kala duwan tahay wakhaaliq annaasa war dadka waxaad kula macaamishaa akhlaaq wanaagsan markaysaa maxaa jira diinka waxaa lagu fidiyey oo muslimka ee dadka diinka ay ku galaan diinta lagu islaamayay oo muslimka lagu raacaba waxa ugu horeeya akhlaaqda wanaagsan markaysaa sida qofka muslimka akhlaaqda wanaagsan oo kaa markaysaa aad- lagu rabo inuu aada ula dhaqanto kan kale xataa laftiisa waxaa rabaa inaad ula dhaqanto akhlaaq wanaagsan inuu kaa helo markaysaa oo akhlaaq wanaagsan oo kaa arko oo oo markaas u dego oo islaamka iyo diinta aada wado oo jeclaysto oo islaamka soo galo oo markaas ama si dadban markaysaa sabab aad ugu noqoto ama si toosa aad adigu ugu noqoto sabab markaysaa inuu diinta soo galo oo markaysaa diintu inay kor noqoto ee waxay ku imaan kartaa lafteeda akhlaaqdaas wanaagsan markaysaa iyadoon dagaal iyo dhib badan oona imaan iyo akhlaaqdaada wanaagsan kaliya waxay noqon kartaa inay ummado dhan ku islaamaan sida ay u dhacdo ay uguba islaami jireen markaysaa laba qofood oo iska musaafir oo ummado dhan ay u islaami jirto markaysaa ilaa yawmina haddana waa dhacdaa markaysaa meel galantood nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku leeyahay أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم لنسائهم وخياركم خياركم وخياركم خياركم لنسائهم ونساء. نبي عليه الصلاة والسلام وحول ليه أكمل المؤمنين إيمانا متك أبو كامل بدن أو إيمانك أبو كامل بدن markasa iimaankiisa oo kaamil yahay oo iimaankiisa oo buuxo waa markaysaa ninka idinkugu akhlaaq badan markaysaa kaasaa idinkugu iimaan badan markaysaa waxa iimaanka buuxiyo zaa'iriya meesha waxaa laga fahmaa iimaanku inuu ziyaado oo una naaquso markaysaa waxa iimaanka kordhiya oo iimaanka korkuugu sii qaadaya waa akhlaaqda wanaagsan markaysaa waxaa laga fahmaya markaysaa turjumaanka ane oo waxa qalbigaa ku jira laga ogaa karane waa waa markaysaa eh, waxa aad adigu ku dhaqaaqayso akhlaaqda afkaaga wixii ka imahayo idinkaaga waxaad ku sameynayso yaa waxaa laga fahmaya markaysaa daahirkaaga waxa ku jira Daahi- axaadiis badan markaysaa ana zaciimun bibeytin markaysaa fii rabad iljanna oo meel kale ku leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaan u damaanad qaadayaa guri markaysaa jannada cirifkeeda cirifyadeeda ah markaysaa markaysa ayaan u damaanad qaadaa liman tarakal miraa markaysa qofkii ka taga dood iyo markaysaa warbadi iska dhaafa markaysaa kaasaan u ballan qaadaa le nabigu calayhi salaatu wasalaam wa in kaana muxiqan weliba xataa haba noqdo mid isagu jid leh maxaa jira laguma gaaro khayr laguma gaaro markaysaa waxaad adigu sheegi rabto wanaaga haddaad sheegto markaysaa oo adiga haddaad xataa kaba soo qaadba muxiqa tahay qof khayr wadaa tahay waxaad sheegi jirtay mar haddaad sheegto wixii ka dambeeya markaas lagaa qaado waayo markaysaa inaad iska joojisaa fiican markaysaa maanta oo dhan haddaad ku hayso markaysaa ee aad marka dood u bedesho markaa balaayo kale ay ku horseedaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka sidaas waxaa laga fahmaa warka inuu meel lagu gooyo leeyahay khayrka aad sheegayso markaad sheegto intaasay kugu egtaa adiga marka hala yeelo ama yaan la yeelinin waa in hore u gudubto mahayma inaa meeshii taagnaata maahan markaysaa sidoo kaleentood ana zaciimu markaysaa bibeytin fii wasat iljanna markaysaa waxaan u ballan qaadayaa oo markaysaa aan sii eh, eh, aan ballan u qaaday anugu u ahay kafiil uga ahay guri jannada bartankeeda ah markaysaa liman tarakal kadib been qofka ka taga wain kaana maasixa markaysaa hadda kaftan xatee ma gasha beenta markaysaa waa kaftamaaye iyo markaysaa waa iska dhahaaye iyo taas ma gasho waa been been waa been waa been markaysaa nabigana calayhi salaatu wasalaam waa kaftami jiraa laakiin kaftankiisu wuxuu ahay xaq wax markaysaa xaqahu sheegaya ee wax xaqdaraa weligiis ma sheegin dadka wanaagsan oo raacsanna laguma yaqaano markaysa ama ha kaftamo ama run ha ka ahaato markaysa mar walbaba runtii inay ahaataa la rabaa markaysa marka waxa uu xadiisku maxalu shaahidka uu yahay waxaan markaysaa uu ballan qaada ana zaciib u ahay markaysa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay guri fii acla aljannati ah jannada meesha ugu sarraysa ah liman xasana akhlaaqahu qofkii akhlaaqdiisa suubiya markaysa qofkii akhlaaq wanaagsan akhlaaq wanaagsan lagu arko yaan jannada meel u sarraysa markaysa yaan u ballan qaada leeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam markaysa jannada meesha u sarraysa yaaba la dejihaa leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam markan wuxuu ku yidhi qiyaamaha qofka markaysa aniga iigu dhow oo jiwaarkayga oo diriskayga ah oo jannada diriska ii naqa doona waa qofka iniguu akhlaaq wanaagsan waxa laakiin fogaan badan oo iga dheer markaysaa qofka idinku akhlaaq xun kaasi waa iga dheeri yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam midka idinku akhlaaq badanne diriskayga waaye markaysaa maqaamkaasi marka maqaam sahlan maaha nabiga calayhi salaatu wasalaam hadda ilaahay jira jiwaarkiisa ha naga dhigo si jiwaarkiisa lagu gaaro waa arrin culus markaysaa oo weyn oo markaysaa wax kastoo ay kugu qaadato inaad bixiso ay tahay markaysaa markaa si aad maqaamkaas u gaarto oo hadda wax kastoo aad markaysaa haddana weliba waxaa u wanaagsan sharcigeena iyo diinteena islaamku wax culeysaba noogama xirin wixii un adeeg kuu roona lagaga xidhin markaysa wixii maslaxadaada ku jirto iyo dantaada ku jirto iyo khayrka oo ku jiro ayay haddana maca daalika wasiilada aada maraysa ay tahay maqaamkaas aad ku gaari karto marka nimco aan markaysaa la heli karin waaye waina abqadakum ilaya markaysaa wa abcadakum minii yowma alqiyaamati attartaaruuna waalmutashadiquuna waalmutafayhiquuna ilahi nabigu calayhi isalaatu wasalaam kuwa ma arkaysaa iga fogaan badan oo ma arkaysaa laygugu necab yahay waa kuwa ma arkaysaa warka badan la weli nabigu calayhi isalaatu wasalaam tartaaruuna ma arkaysaa kuwa warka badan leh baqbaqaaniga leera iska un daldalma markaysaa kuwaasoo kalenta waa kuwa iga fogow nabigu calayhi isalaatu wasalaam markaysaa iyo walmutashadiquuna kuwa markaysaa warka uun markaysaa dadka ku dhiba oo markaysaa dadka halakeeya oo dadka waxa xun lee sheega oo markaysaa weliba afkooda markaysaa aan lamalam uga jirno markaysaa shaki shakiba ku jirin oo afka ka buuxiya markaysaa kelima afkooda muggiisoo hadlayn qofka leeraa markaysaa waxay sheegi rabeenba aan yaxyaxba lahaynba kuwaasoo kaleentood waa kuwa markaysaa oo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo ka deeriyay allah naga haayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kalenta wuxuu ku leeyahay markaysaa oo la soo gaabiyey warkii oo dhan isku soo duub ah markaysaa inamaa bucithtu liutamima makaarima alkhalaq weli nabigu calayhi salaatu wasalaam risaalada islaamka oo aniga layla soo dirayba waxay tahay le nabigu calayhi salaatu wasalaam liutamima makaarima alakhlaaq inaan ma arkaysaa dhammaystiro akhlaaqda mideeda wanaagsan weliba makaarim alakhlaaq waxaaba ay tahay le nabigu calayhi salaatu wasalaam risaaladan islaamka nuurkan islaamka ba wuxuu yahayba markaysaa inaan liutamima makaarim alakhlaaq markaysaa dhammaanteed shareecada islaamka yaaba waxay tahay akhlaaq dhammaanteed diinta islaamkaaba waxay tahay macnaheedu waxay tahay akhlaaq wax dhan oo aan samayhayno yaaba macnaheedu waxay tahay akhlaaq ujeedada looga jeedo markaad ugu soo qaadato mid walba kasoo qaada la yidhaha markaysa salaada hataa kasoo qaadato markaysaa hadde aayadda qur-aanka maxay ahayd markaysaa wa aqimi salaata lidikri ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar soo mayn markaysaa ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkar markaysa salaadu waxa ay reebaysaa waxay xun marka salaaddaa dukaysaba waxaa lagu gaaraya waxay tahay akhlaaq wanaagsan aad ku gaarto markaysaa salaadiyaa waxay kugu geeyahe akhlaaqda wanaagsan waxay xunna waa kaa reebaysaa marka salaaddii aan akhlaaqdana kaa reebin xun akhlaaqda wanaagsanna aan ku horseedin markaysa marka salaadii balaxaa ku jiraa marka meeshaas ka imaahaysa markaysa qof muslima oo ma arkaysaa maalintii shan jeer rabbigiis hortiisa istaaga oo ma arkaysaa la khidaaba ilaahay oo amaam amaam allahi joogsada markaysaa oo ay dhab ka tahay oo xaqiiqatan u istaagay oo dareemaya maqaamka uu taagan yahay oo ballanka uu qaaday ay run ka tahay markaysaa waa culus tahay inuu markaysaa isla markiina shan daqiiqo gudahood inuu isku bedelo oo u libda hada shay ou naqdo markaysaa wixii uu sheegayo bilcagsiga ou naqdo laakiin markaysaa xoogaa abaar qalbiga han qabnaa markaysaa qalbigeena xoogaa iska adag markaysaa ilaahay marka tawfiiqda hana waafajiyo meesha oo imaam alghazali markaysaa salaadayna salaada uu ku tilmaamaya camal waay markaysaa qad- qalbigiisa oo iska qaafil yahay oo salaadiisa aan waxba ayna ugu fadhin markaysaa oo wuxuu ku tilmaamay miisaal kasoo qaaday wuxuu ihi boqoraad u tegaysaa waxaad u wadaa hor markaysaa xoogaa hadiyadaad u qaaday ood rabta boqorkaas inaad markaysaa tixgelin aad ka hesho soo dhaweyn aad ka hesho ixtiraam fiican inaad kala kulanta aad rabto markaa hal wanay dhintay oo ma arkaysaa mayda usii qaadi weliba ugey mar waxaad kala soo kulanta waa arki doontaa markaysaa wanay dhintay bal boqorkii ku marti qaada ugey maxaad la kulmaysaa haddee bakti aad usoo qaatay marka iyada ciqaab ku leedahay markaysa marka salaadeennuna sidaasoo kaleeto u adag markaysa salaada galabgalabka ah oo aan maqaamka lagu gaarayn waa midaasoo kaleeto waa mid meytahan sidnaa markaysa salaadii salaad meytahan wadnaa markaysa salaadeenna markaysa ilaahay inuu markaysa isagu fadligiisa oo nagu markaysa nagu dhaafo markaysa suufiyaashuna warkaas magu yeeli jiran markaysa oo iyaga warka hore waxaba ahayba markaysa jannada inaad dalbato inaad khayrka aad ilaah ka rabaa tiraa camal wanaagsanna aadan la imaanin ayadoo lafteedaaba dembi erin markaysa marka camal wanaagsanna ma wadid laakiin markaysa maqaamkaas ma gaari karne ilaahay ma arkaysa inuu isagu markaysa fadligiisa nagu dhaafo oo markaysa jidka wanaagsanna tuso oo markaysa salaada wanaagsan oo nawaafajiyo markaysa marka markaad kasoo qaadato waa salaada markaad kasoo qaadato markaysa zakada khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim markaysa waa waxaad ka qaadaa sadaqo ka qaadaa la leeyahay markaysa oo dahiraysa oo markaysa hufaysa oo nadiifihaysa markaysa acmaashooda iyo qalbigooda iyo markaysa oo khayrka u horseedaysa markaysa laqad mana allahu cala almu'miniina min anfusihim laqad mana allahu cala almu'miniina bacda fihim rasuulan من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام عليه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة مر والبوها سوقاته علم قلفتيسة مركزة وحو علم أن مركزة خيرك هو هرسيدين أولا قيامة جنة كوكلين وما مركزة أن خيرك كوكارسين علم قلت استقع بعلم قلت وضع مركزة culamada agtooda sidaas oo ka yahay waa cilmiga ujeedda laga leewa inuu khayr ku gaarsiiyo salaada aad dukahayso waa inay khayr ku gaarsiiso waa inay akhlaaq wanaagsan ku gaarsiiso markaysaa soonka aad soomayso waa inaad akhlaaq wanaagsan iyo khayr wanaagsan ku gaarto markaysaa hadda isaga laftiisa sadaqada markaysaa weliba waa kasii gudbiyay nabigu calayhi salaatu wasalaam tafsiirkiisa marka sadaqadii xataa waxa ay gaartay tii sakada hadoo la yaqiina sadaqadii gacanta laga dhiibayo weliba kasii ballaaran tahay oo waa kan xadiiska nabiga calayhi salatu wasalaam saxiixaa tabasumuka fii wajhi aki akhiika laka sadaqatun leh nabigu calayhi salatu wasalaam tabasumuka markaysaa dhoola casaynta wejiga furan oo walaalka aad ku qaabisho laka sadaqatun ayada lafteeda markaysaa sadaqadii maxaa layidhi khud min amwaalihim sadaqatun tudahiruhum wa tusakiihim markaysaa marka xataa sadaqadii markaysaa intaas kasii ballaaran oo waxaa leeyahay markaysa wa amruka bilmacruufi wa nahyuka can almunkari laka sadaqatu macruufka aada farayso oo aada khayrka u sheegayso dadka oo aad sharta ka reebayso ayada lafteedu laka sadaqatu waxa ay ku tahay sadaqa iyada lafteeda markaysa wax walba markaysaa yaa markaysaa soo gelaya sadaqada oo wanaaga wax kastoo akhlaaqda suuban oo dhan yaaba sadaqadii soo gelaya markaysa wa imaadatuka aladaa والshawka wاlcadam can iطariiqi laka sadaqatu xataa jidka ood markaysaa aad ka wareejiso dhagaxa yaalla markaysaa qorayga yaallo dadka jugsii lahay lafta markaysaa wasaqda taalla aad ka qaado markaysaa aad dhigta maahan markaysa aad adigu dhigto sabab u naqata maaha markaysaa wixii ka weynna maxaad umaleha dad jid burcad gal burcad jidka gasho aad naqato meeshi la raba ina qodxaa ka wareejiso oo qofkan yaa dhibin yaan la dhibin la dhahayay ilaa markaysa adigu dhaawacaysana ka warna adigu soo dhigataba markaysaa taasu hee waa musiibo kaleento markaysaa markaa waxaa leeyahay markaysaa oo nabigu leeyahay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi jidka ood waxa markaysaa xun ka qaado ya iyada lafteedu sadaqa ku tahay xadiis kalentoodna wuxuu ahay markaysaa shucawl imaan markii la tirihay yaa waxaa laga soo bilaaba laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ilaa lagu geeyay imaadat ladaa can itariiq markaysaa waxaasoo dhan waxay naqaayaan waa iimaankii waxaasoo dhan waxay naqaayaan waa akhlaaqdii wanaagsan waxaasoo dhan waxay naqaayaan waa islaamka laftiisa markaysa marka wixii khayr oo dhanood rabto markaysa waxa lagu gaara waa akhlaaqda wanaagsan markaysa waa akhlaaqda wanaagsan isagaaba khayrkaasaaba ah sidaasoo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku tilmaamaya markaysa markaan soonka u gudubno kutiba calaykum siyaam yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaam markaysa ilahay waxa uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu markii ugu horeysa wuxuu ku bilaaba le yaa ayuha aladiina aamanuu ku iimaanka lahayo marka kutiba calaykum asiyaam sooma laydinku faradaya dhamaa gadaalna wuxuu uga khatimay lacallakum tattaquun markaysaa waxaa sugan markaysaa inaad xaqiiqo waxay tahay haddii soonkaas maarkaysa iimaan ahlul iimaan aada heedeen oo soonkaas laydinka helo in maarkaysa ilaah aad ka cabsi doontiin markaysa marka akhlaaqda wanaagsan markaysa halkaasay ka imaanaysaa ee akhlaaqda wanaagsan iyo taqwada iyo markaysa alla ka cabsiga iyo akhlaaqda wanaagsanna waa isku kiil iimaanka iyo markaysa taqwada iyo markaysa kulligood waa isku kiil leh markaysa waa isku hal mid leh waa isla sharcigii leh markaysa marka soonka wuxuu yahay waxyaabaha nafta lagu layliyo markaysa markaysa nafta waxyaabaha lagu tarbiyeeyo oo markaysa ay ku gaarto akhlaaqda wanaagsan iyo soonku ka mid yahay oo salaadu ka mid tahay markaysa oo markaysa wax kastoo acmaasha dhan xajka xataa laftiisa markaysa آه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا مرسى قفك مرسى من لم يدع أو مرسى النبي عليه الصلاة والسلام قول الزور يعني بين أبوك قف كان كتجن والعمل به يكون عمل فلكيس فليس لله حاجة أن النبي عليه الصلاة والسلام إلا يغفر عمله في أن يدع طعامه مرسى إنه عنده إسكت رافه oo markaysa waa af heesta oo yidhaah carabkiisuna oo furan yahay markaysa calooshiisu waa xiran tahay laakiin carabkiisa furan oo laga nabadgeli maayo markaysa ummadda islaamkuna wuxuu ahay nabiga alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi al muxuu yahay islaamku muxuu yidhi nabiga alayh salaatu wasalaam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi waa gacantiisa carabkiisa in laga nabad galo kanuu xantay kanuu been ka sheegay kanuu been abuuray kana balaayo faafiyey fidnow kiciyaa dhulka dhan ku gubtay markaysa maca dalika waa soomana ku leeyahay ama waa salaada ku leeyahay fa tilka musiibatu markaysa marka salaadii waxba laguma gaarin soonkii waxba laguma gaarin xidkii waxba laguma gaarin markaysa intaasoo dhan markaysa isku soo duuba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay innamaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq waxaaba la iisoo diray le nabigu calayhi salaatu wasalaam inaan akhlaaqda wanaagsan dhammaystiro maxaa jira akhlaaqda wanaagsan in dhamaystira marka la leeyahay akhlaaq wanaagsan inay jirtaan meesha ka fahmay marsa sida uu nabigu calayhi salaatu wasalaam meesha kale u yidhi waxaan ahayba anigu sidii guri markaisaa dhisan oo markaisaa la soo dhameeyey laakiin hal labino oo kaliya ay ka dhiman tahay waana labina tiyori markaasa nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxay ku tusihaysaa risaalada islaamku waa soo jiray khayrku waa soo jiri jiray akhlaaqda suuban waa soo jiri jirtay rusushay ambiyada horseed u ahaa jiray dhinac allay ka imaan jireen aqoonta ilbaxnimada markaysaa khayrka akhlaaqda suuban wanaagga waxaa horseedi jiray oo markaysaa ummadda hogaami jiray rusushay ahaayeen markaysaa kuwii dhaxlay ahaayeen markii xoogaa yar markaysaa mugdiya oo soo galo markii xoogaa yar boora oo fuulo mid kalentoodaa la soo diri jiray oo markaysaa boorka ka jafi jiray oo sii cusboonaysii jiray markaysaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo khaatimu nubuwa ahay ilaa laga soo gaaro isaga nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu markaysaa ilaa rafiiqi il aclaa u aadanay waxaa bedelay markaysaa culimmadii iyo markaysaa dadkii wanaagsanaay yaa waxay naqdeen intii markaysaa warasadii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddee ambiyada waxaa la yidhi markaysaa lam yuwarisuu dahaban walaa diinaar markaysaa waa inamaa warasuu lcilma waxa ay dhaafeen dhaxalka laga helay wuxuu ahay cilmiga markaysaa iyo dadkoo khayrkaas lagu horkaco dadkoo akhlaaqda wanaagsan lagu horkaco markaysaa markaa sidaasay markaysaa khayrkaas u jiri jiray weligiis saasaa wuxuu leey nabig alay salatu wasalaam diinta islaamkuba waxay tahay waa akhlaaqdiiba markaysaa un waa akhlaaqdiiba leey nabig alayh salaatu wasalaam marka qofka muslimka ah waa qof akhlaaq wanaagsan waa qof edeg wanaagsan waa waa qof la jeclaysto waa qof waxaa la yidhi markaysaa ka hor imaadkiisa jirkiisuna markaysaa muuqaalkiisuna aanoo ku dhibin wejigiisa markuu ka hor imaadna aanoo ku dhibin wax qarsanoo markaysaa gadaal kasoo baxayo uga baqdana aanuu jirin maxaa jira kulligiisba waa khayr markaysaa wax sharow kama yimaadiin markaysaa ummadahana ma dhibaatay markaysaa qofna bani aadamna ma dhibaatay cid xaggiisa dhibaata uga timaadna ma jira khayr una ka yimaado waay markaysaa sidaas waay qofka muslimka oo muuminka ahoo la rabo laysa asiyaamu min alakli washurbi inama asiyaamu min allagwi waalrafath meel kalenta fain saabaka axadun markaysaa hadee soonku ma ahan waa isla xadiiskii oo kaleentood un markaysa soonku ma ahan inaad markaysaa wixii la cunayo wixii aada cabayo aada iska dhaafto ee markaysaa waxyaabaha kaleentoodna inaad iska dhaaftaa la rabaa markaysa intaan laftooda waa kuwii soonka guryahay laakiin kuwana barakaday ka qaadayan markaysa mara kana waa guryaa kana barakadu ka qaadaya isku meeshiyaa joogtaa waay markaysa mara maxaad ka rabtayba waa inaad janno ku gaarto waa inaad khayr ku gaarto maragtii khayrkii kaa waxyeelaa lagu yidhaha dhibaatadeeda leedahay waay markaas alxaju ashhuru macluumaatun faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj marasa sidaas xajkina lagu leeyahay marasa ay marka isaguna waa lamid waxaa leeyahay markas alxaju ashhuru macluumaatun faman farada fiihina alxaj falaa rafata walaa fusuuq markaysa fisqi iyo markaysa qaabdarar iyo hadal xun iyo fuxshi lagama rabo waay markaysa isagana waa dhibaatayrahan markaysa marka kasii soco intaasoo dhan akhlaaqda xataa ugudub iimaanka ugudub meel walba aad markaysa nabiga calayh isalaatu wasalaam waxaa la yidhi waxaa loo sheegay markaysa gabaraa la yidhi gabar heblaa jirtaa la yidhi gabartaas waxaa la yidhi waa gabar wax ka markaysa sadaqo badan markaysa waa gabar wax ka salaad badan waa gabar wax ka soon badan markaysa gabartaas khayrkeedu waa badan yaha la yidhi laakiin jilis diliskay nafta u keentay markaysa dadkaa ka nabadgeli waayey markaysa ummadihii diliska iyo wixii ay yaqiinaan oo dhan markaysa cacay ka siisa waa ka qaylisiisa la yidhi markaysa dakhalat naar taas naartay gasho nabiga calayhi salaatu wasalaam gabar kaleentooda laga sheegay markaasa waxaa la gabartaas salaadeeda soonkeeda halna saas u badan laguma sheego markaysa ma ahan faradkii lagama haduu haya markaysa cibaado kaloo fara badan intii un lagu lahayo de qofka muslimka waa laga rabaa taas laakiin cibaado fara badan oo sidaasa gabarta laguma sheegin laakiin waa gabar diriska u roon waa gabar ummadda u roon waa gabar markaysa laga nabad galo markaysa gabartaas marka waa sadaqo badan tahay diriskeedana waa nabadgelisaa markaysa ehelkeeda iyo aqribadeeda intay taqaano waa ka nabad gashaa markaysa markaa wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam dakhalat aljanna jannaday gashay uri gabartaas markaysa maxay ku gashay marka oo tanna ay ku weysa tan waa salaad badan tahay layihi waana soon badan tahay markaasuu yihi laakiin diriskay dhigtaa ha loogu dariyo marka hadday diriska dhigto naartay gashay uri nabigu calayhi salaatu wasalaam markaysa diriska iyo markaysa dadka ugu dhawaay iskaba dhaafa diriska iyo dadka ugu dhawaay iska dhaafa ummadaha dhan ay kharibayso oo ummadaha dhan ay dhibaatayhaysa ka baxay si daran markaysa ilahina wuxuu leeyahy inahu man ya'ti rabbahu mujriman faina lahu jahannama laa yamuutu fiiha walaa yaxya waman ya'tihi mu'minan faqad camila asaalixaat qad camila asaalixaat faulaa'ika lahum darajaat alculaa sidaasuu leeyahay qofkii qiyaamaha la yimaada markaysaa isagoo markaysaa camal wanaagsan sameeyey oo markaysaa khayr badan soo sameeyey darajaat alculaa u leeyahay qofkaasi qofkii markaysaa isagoo mujrima yimaado oo markaysa ummadaha soo qaribay oo dadka soo dhibaateeyni markaysa kaas jahanama isagana usugnaatay yuu le nabigu alayh isalaatu wasalaam walciyaadu billah marka insha allahu tacaala marka idinku yaan kusii dheeraanin akhlaaqdu sidaasoo maqaamkeedu uu yahay markaysa ilaahay hana waafajiyo akhlaaqda wanaagsan markaysa marka wax yar waxaan jeclaa lahay marka in yaroo akhlaaqda wanaagsan ah markaysa akhlaaqda dadkii laga soo gaaray iyo markaysa xoogaa yar inaan markaysa wax yar ka tilmaamo mawduuc yar oo markaysa waxaa la yidhaha al akhlaaq wa tasawuf suufiyaasha markaysa ayaantaan markaysa waana waa nabadgela mala meesha hadaan joogo suufiyaaladaan idhaha mashaqadu waxay taagan tahay markaysa waa adduunku waa taariikh runtii lagama maarmaan waay mararka qaarkood inaad aamusta waa fiican tahay markaysa laakiin haddana maca daalika maqaamka meelaha qaarkood markuu gaaro mas-uuliyad waay waa inaad hadasho xatee mararka qaarkood markaysa waxaad aaminsantaha waa inaad sheegto oy kula tahay markaysa marka heer waxaan taagannahay haddaad suufiba lagaa maqlo markaysa suufiba afkaaga haddii ka yeerto markaysa ad adiga meeshaad ku dambaysa ilaahay yaqaana markaysa wixii lagu yiraa adigu isaga raalli aha waay markaas markaysa marka suuf horta maxaa la yidhaha laftiisa marka hadda anigu mawduuc hadda aan u socdo ma ahan inaan suufiya ka hadlo oo markaysa aan suufiya muxaadara aan hadda ka jeedsho markaysa iyo m suufiya maxaa la yidhaha markaysa suufiya maxay galaan maxay ahaa jireen markaysa mawduucaas waa sii wenya laakiin hal noqdoo yar oo markaysa yaa rabaa inaan kasoo qaato mawduuca xoogaa la xiriira markaysaa dhinaca akhlaaqda markaysaa marka dhinaca akhlaaqda markaan leeyahay markaysaa sideedaba waxaa la yidhaha markaysaa diintan islaamku nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo kaamila markaysaa yuu nooga tegey markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam oo la kaamil yeelay oo wax ka maqan aanay jirin markaysaa shareecadeeda markaysaa akhlaaqdeeda markaysaa caqiidadeeda fiqigeeda dhammaanteed waxeedoo dhan kitaabkaas qur-aanka ayay ku jiraan iyo sunnadaas nabiga calayhi salaatu wasalaam marka kadib waxaa timid markaysaa muddo markii la joogay ummadihii islaamka ay ballaarteen markaysaa culumtii ay soo kortay wax badanaa laga qaatay markaysaa wax badanna waa markaysaa wayska markaysaa baabi-een oo hoosay u dhaceen markaysaa oo islaamka caajis badanaa galay markaysaa curan islaam midba miday maalin dhuumatay markaysaa oo ay ummaddii dhex- dhexdeeda ka baxday ha ugu horeyso markaysaa cadaaladii iyo markaysaa sharcigii ilaahay ku dhaqankiisu markaysaa meeshii laga waayey oo markaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam cadaaladii oo dadka ku horseeday oo khulafaa uraashidiin ay ku horseeday oo ay gadaashiisa wadeen ay markii dambe gacanta ka dhacday markaysaa oo ilaa haddana meesha ay sii maraysa aan ognahay markaysaa dhinaca ama dowladnimo ha naqato ama sharciga fulintiisa ha naqato markaysaa waxyaabahaas oo kaleetood marka akhlaaqdii ayadana markaysaa qayb kaleetood ay noqotay marka waxaa la yidhaha diintu kaamil ay ahayd laakiin takhasusaas kala duwanaa soo baxay markaysaa culumma waxay ku takhasustay markaysaa wax la yidhaaho markaysaa fiqiga iyo axkaamta kasoo saarideeda culumma waxay ku takhalustay takhasustay markaysaa oo mid walbana baahiyay ka dhalatay markaysaa siima gelayna gudaha siima aadayno laakiin waxaa la ogyahay baahiyay ka dhalatay markaysaa marka axkaamta laga soo saarayay kitaabka qur-aan kariimka baahiyaa timid oo looga soo saaray markaysaa ijtihaad loo baahday waay sidoo kaleento akhlaaqda iyo markaysaa taskiyatu nufuus iyo markaysaa tarbiyada iyo markaysaa ummadda laylinteeda wax loo baahday weligeedna waa loo baahnay laakiin xaaje zaa'ida ha timid markaysaa markii ummadda islaamku ay markaysaa xoogaa eh, wixii oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa idinkaga baqa oo yiri markaysaa waa dheregtay markaysaa ee nicmada ee laydinkaga baqi maa abaar iyo dhibaato kaleeto idin timaado markaysaa marka ummaddii markay xoogaa ay ladnaatay oo markaysaa biladkii faafay oo dowladnimo iyo wax soo gashay xooga akhlaaq xumo iyo markaysaa jileeca soo galay marka ijtihaad fara badan oo culummadu ay sameeyeen iyo markaysaa tarbiya fara badan meeshaas marka waxaa ka soo baxay waxaa loo yaqaano markaysaa culamaa u tarbiya culamaa u taskiya culamaa markaysa ahlullaah ahlu dikri waa ahlu zuhdi markaysa anwaac fara badan oo magaca ah ayay leeyihiin marka halkaas dhinaca tarbiyada dhinaca akhlaaqda wanaagsan dhinaca adabka wanaagsan ragga takhasus ku ahay raggaas magacahooda marka waxaa ka mid ahay suufiya waxa loo yaqaano markaysa magacyaasha loo yaqaano ka mid yahay marka suufiya haddaa maqasho anigu qoftii wax kala taqaan ma ogi laakiin anigu suufiya haddaan maqlo waxaan u aqaan cuma- culimmadii islaamka waxaan u aqaan ummaddii islaamka dadkii waxaa tarbiyey jiray dadki sidaasayna culimmadaan ku arkay weligay wax kale wax kala sheegaa ma arag dad kale waa iska arkay ma arkaysaa tafaxiidan oo dagaal ku jira waa arkay ma arkaysaa oo ma arkaysaa anagu ma dhahayno waxba kale intoodna ma geysayno ma gudbayno markaysaa jawaab kalena kama bixinayno laakiin in haddana la tilmaamo waxa laga maarmaana markaysaa hada qofku eh, markaysaa macduum kale iska ahaado si kastaba markaysaa haysaga dhacdo laakiin hadda anagu markaysaa kuma raaci karno barnaamijka sidaas oo kaleentood ah ma dabageli karno yani waxaa is leedahay mararka qaarkood ma waxaa la joogaa markaysaa ee quruun laga soo gudbayaa la joogaa is leedahay mararka qaarkood markaysaa waxaad moodaa is leedahay ma berigii ashraafta lagula diriraya maka ciidamada ay kasoo tegayaan duulaanka laga soo qaadaya markaysaa ee, riyaad erayadii halkudhig ahay oo siyaasadeed oo markaysaa dadka lagu banaysahay dagaalka lagu gelayo eraya lagu dagaalgalaa jiro siyaasadda waa la yaqaan markaysaa meelo orunkan aadin soomaalida markaan joogna sagaashameeyadii waxaa maqli jirna wa wax la yidhaaho waa maxay ahaade waa waa- waa mujaahid iyo markaysaa u- u- hebelow iyo markaysa dad nin oo ummad is- ilaahiyo bele degan marka dagaal kula jiro oo mooryaan u taqaano jeedo oo wax waalan ah oo tad nina wuxuu ku leeyahay waa mujaahid markaysa waa nin wanaagsan waa nin ka dhacay haddaba waa leli lahay waa ka daba sacbi lahayn soo maahane markaysa dhib meesha uu ka jira waa sidaas marka shicaaraadkii berigii in lasoo isticmaalay waxaa qabtaa ragay ugu cusub tahayba markaysa marse ilaa hadda in waqtigii la jooga bawta cafaa can fi zaman markaysa hadda sidaas oo kale taagan tahay waqti lasoo dhaafo waayo haddee kuwayaa waxay leeyihin waa majaaniin markaysa waxyagaaba dhaho waayo hadda marka siyaasadda waa dhib badan tahay waxyaabaha la siyaaseeyo markasta inkhidaac inuu qofka kula dhaco qofka muslimkaa looma baahno dhagtana inuu ahdo qofka muslimkaa looma baahno markasta wax walba inuu ogaa karaa la rabaa waxa ku hoos qarsan hadal wanaagsan xataa hadduu yahay markasta kitaabka ilaahay markasta ha lagu dhaqmo waa wanaagsan tahay cala alcayni walra'si kitaabka ilaahayaan rabaa xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam rabaa cala alcayni walra'si laakiin wixii kaloo dadban waa inaad ogaa karto markaysaa oo qof caqli la tahay ood kayiska nabigu calayhi salaatu wasalaam oo tilmaamo aad tahay qofkan wax laisugu skeli karin inaad ina- inaad ahaataa la rabaa hadalka waxaa looga jeeda sayidina cali markii dheer markaysaa kelimatu xaqin uriida biha albaatil markaysaa marka mawduucaas hadda inaan saas usii dheeraada ma waxyaan hadda barnaamijka sidaas hoose usii gelin laakiin waxaa uga jeedaa yani culamaa oo tahay ma- markaysaa tarbiya iyo taskiya iyo wixii la raba ha lagu magacaabo markaysaa ahlul ixsaan ha la yidhaahdo haddii la rabana suufiya ha la yidhaahdo marka sidaasaa culimmada waxaa loogu yaqaana markaysaa magacaheeda waxaa ka mid a suufiya marka dhinaca akhlaaqda maxay ka yidhaahdeen markaysaa sidey ku ahaayeen yaan mawduuciya iyo nuqaad yaryar oo markaysaa kelimaad hadalladoodii ka mid ah yaan markaysaa rabaa inaan kusoo gunaanado Ay. abulfadl dunuun ilmasriyi markaysaa thawban ibnu ibrahim boqol siddeetan iyo todoba markaysaa qarnigii labaad iyo markaysaa noolay oo culummadii culummada islaamka oo raggii ugu waaweynay oo markaysaa culummadan suufiyada la yidhaahna ay dadka ay markaysaa hadalladiisa markaysaa ay ay ay cuskadaan oo ka mid yahay markaysaa horseedka dunuun almasriyi waa la yaqaan waa macruuf marka hadalkiisa waxaa ka mid ahay من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم مركزا قفك إلهي جعل أو رسولك عليه الصلاة والسلام جعل علامات سواء كمده هوري متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم نبيك صوبا مركزا راعيكيس مركزا مركزا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله آيات ورحمة سماهن مركزا متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله أخلاقه سئيو أفعاله سئيو وأوامره وسننه سنوين كيسا أخلاقه سا أفعاله سا نبي عليه الصلاة والسلام أو كل راعه مركزا سيداس أيام واحد لقي غانو الغفك حبيبك أو نبي عليه الصلاة والسلام جعل أو إلهي جعل أو إلهي جعل يعني أو أمد جعل شيء أو لا جعل هذا نينكاس وح علامة لقي غانو وحي تاني kitaabka ilaahay oo raaca sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo raaca masaajidka wanaagsan oo ku socdaa sidaasuu leeyahay sheekh sidoo kalentood qudayl ibnu cayaad markaysaa lam yudrik cindanaa man adraka wey lam yudrik ma haleelin markaysaa cindanaa man adraka qofka markaysaa maqaamka weyn gaaray xaqiiqada haleelay oo markaysaa burhaanta waaweyn ay ka soo baxdo markaysaa ma ahan oo iska iska caadiya maaha markaysaa laakiin qofkaasi muxuu ku gaaraa oo maqaamka uu ku gaaraa u leeyahay kuma gaarin u leeyahay bikasrati salaatin walaa siyaam markaysaa salaad badan iyo soom badan iyo kuma gaarin u leeyahay wa inamaa adraka bisakhaai lanfusi wa salaamatu sadri wa nusxu lilumma waxa uu maqaam ku gaaray u leeyahay markaysaa markaysaa Eh, hadalkiisuna muxuu leeyahay lam yudrik cindana annagu haddaan nahay dadkii suufiyada waa mugta cindanaa lam yudrik markaysaa man adraka annaga agteena dad duulka maqaamka gaaray kuma gaarin u leeyahay markaysaa salaad badan iyo soon badan kaliya markaysaa maca daalika oo salaada badan iyo soonka badan waa lagu yaqaanaa oo imaamu junayd markaysaa arya lagu arkaa la yidhaha markaysaa wuxuu yidhi lam yanfacna ilaa markaysaa wax dhamay la sheegi jiray waxna anfaca mid rukayacaad kaliya oo markaysaa qiyaamu leyla yaana anfacay yidhi markaysaa waxaana anfac kuwaasi ahay salaada iyo soonka meesha ay ka joogeen waa la yaqaanaa waxay dadka ku tarbiyay jireen oo markaysaa nafta ay ku layli jireen waa tarbiyada markaysaa salaadaas iyo soonkaas iyo waa middan salaadu hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ee markaysaa ee, la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa axzaba amrun wax yar hadday xoogaa murgeliyaan kaan yibaaduna ila salaa salaadu buu degdegi jira markaysaa xoogaa yaro muruga iyo ko- xoogaa zaczaca iyo duu dareemo iyo markaysaa meesha u carari jira xagga rabiy ahayd waxay dadku tarbiya jireen halkaasay ahayd laakiin waxa uu leeyahay intaas kaliya maa waxa markaysaa aan wax ku gaarnay ee waxaan wax ku gaarnay uu leeyahay بسخاء الأنفس سخاوة الأنفس يعني نفس سخيئة oo markaysaa khayrka markaysaa ku deeqaysa oo markaysaa camalka wanaagsan ha noqoto gacanta wax laga bixiya ha noqoto akhlaaqda wanaagsan dhan kastoy ku timaado qofka u horeeya yaan markaysa wax ku gaarin oo maqaamka lagu gaaraa waa midkaas u leeyahay wasalaamatu sadr iyo markaysaa qalbi markaysaa nadiifa oo nabad qaba markaysa oo caafimaad qaba oon cudur qabin markaysaa oo markaysaa cudurka eh, cudurrada qalbiga ku dhaca ka nabad gala oo aan kibir badnayn oon istustus badnayn oon markaysaa ummadda ilaahay nabadgeliya midkaas waayo midka aan wax ku gaarno dad qofta wax gaarta midkaasay maqaam ku gaartaa waayo iyo waa nusxu lilumma ummadda oo loo naseexeeyo markaysaa oo ummadda oo la wacdiyo oo la waaniyo markaysaa oo wixii qalloocan looga digo wixii wanaagsanna lagu dhiirigeliyo sidaas waayo meesha aan wax ku gaarno anku fudayl ibnu cayaad markaysaa marka hadda waa nin la yaqaano markaysaa hadda tafsiirkiisana waxaa ka mid ah waxaa la weydiiya layidhi markaysa sheikh waxaad noo fasirtaa halayidhi markaysaa eh, tabaarakalladii biyadihi mulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir maxay ahayd الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن إلهي ساسو ليه أيكم أحسن الله marka waxaa laydin imtixaanaya adduunka dhanba loo abuuray in la ogaado ayukum axsanu camala qofka idinkuga camal wanaagsan marka sheikhow camalkaas wanaagsan noo tilmaama laya sawya markaasuu yidhi aswabuhu wa akhlasuhu waa midka ugu sawaabsan ugu saxsan oo markaysaa waxaa sax noqon kara sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam midka ku taagan oo markaysaa sidii laga rabay ah oo kitaabka qur-aanka ku taagan oo sharciga islaamka ku taagan bal horta inuu yaho sawaab yahay oo saxiix yahay waxa aad ku socoto markaysaa marka haddaanay saxiix ahayn hadda markaysaa waxaan shareecada raacsanayn wax ma naqahayna meel ma tegi karaan waay markaas oon sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam raacsanayn markaysaa haddana akhlasu yuri haddana markaa ilaahay dartiis loola jeedo oon markaysaa ujeeddo kale ku hoos qarsanayn markaasuu wuxuu ihi aswabuhu wa akhlasuhu La- labada qaacidadaas yarooba siiyaba markaysaa intaasay ku koobanta uri marka sheikhu wuxuu leeyahay waxa maqaamkaan ku gaarnaba waa midkaasuu leeyahay markaysaa sidoo kaleentood abu yaziid ibnu tayfur ibnu ciisa albastami waa qarnigiisa markaysaa ee saddexaad markaysaa ee bilowgiisa isaguna low nadartu ilaa rajulin ucdiya min alkaraamaati xataa yartaqiya fi lhawaa awey falaa taqtaruu bihi markaysaa xataa tan- xataa tanduruu kayfa tajiduunahu cinda alamri wannahyi wa xifdi alxuduudi wa adaa shariica markaysaa wuxuu leeyahay haddaad aragtiin qof ma arkaysaa ee karaamad ay ka muuqdaan ilaa xataa oo hawada ku duulo war haddaa aragtiin markaysaa cirkaa iska buuba hadduu rabo badda ha dhex jeexa hadduu rabo meeshuu rabo ha ka dhaco markaysaa haddaad aragtiin waxaad fiiri ha ku sirmino waxa kaliya oo miisaan idin ah idinka idin ma aha miisaanku macnaheedu in la diidaayo ma aha macnaheedu inaan suurageli karin ma aha laakiin adiga miisaankaaga kuma dhisna kaas sharciga ku miisaana sharci ilaahay soo dejiyaad haysataa marka waxaad ku miisaantiin wey sharciga ilaahay sida oo ugu dhaqmo markaysa marka hadduu yahay markaysa wuxuu leeyahay eh, xataa tajiduu cinda alamri wannahyi wixii ilaahay reebay iyo wixii ilaahay u amray sida oo ku yahay bal arka wey markaysaa ku fiiriya halkaas ka fiiri wey markaysaa oo sidoo kaleentood wa xifdu lxuduudi wixii ilaahay oo jideeyey xuduuddii alla dhigay ee haysugu soo dhawaaninayna mana iska dabaashaa mase waa mid ka dheer oo markaysaa wixii ilaahay joojiyena ka joogsada meeshii ilaahay xaddigana xad oo u yahay markaysaa marka qof aan xadkaas ku joogsan hadda qorshaha noogama jira kaba haddaynba markaysaa marka wuxuu leeyahy miisaanku waa midkaas markaysaa si kastoo ay tahay adiga miisaan ad leedahay markaysaa ahay wa adaa-u shareecati iyo ma arkaysaa shareecada gudashadeeda siduu shareecada oo ku yahay halkaasoo ma arkaysaa kusoo koobay isaga sidoo kaleentood sahal ibn cabdullaahi ma arkaysaa usuulunaa sabcatun markaysaa usuusheennu annaga waa todobo leh annagu hadduu yidhi marka waa suufiya haddaan nahay waa mugdi annagu haddaan raggaan la yaqaanahay suufiya la isaga yaqaanaa layidhi markaysaa xataa maca dalika iyagu iskalama bixina lay suufiyaana layidhaha qof dhaysa lama arag masalan haddii suufiya la isaga yaqaano oo markaysa wixii wanaagsanba khayr loo yaqaano ummadda hadda wixii la- wi- wixii loo yaqiino oo loo ummadda u taqaano markaysaa wixii la rabo asalkiisu ha ahaado markaysaa mina safaay ha laga soo qaato markaysaa mina suufi ha laga soo qaato mina safi ha lagala yimaado meeshii la doono ha laga soo qaato markaysaa laqbi waa la iska yidhaha waa iska kelimad uun ha- markaysaa iyaga loo bixiyey oo dadka un wanaagsan loo bixiyey waxay rabtaba ha ahaato ujeeddada loo jeeda maxay tahay waa akhlaaqda suuban iyo khayrka wanaagsan iyo sharciga ilaahay ku dhaqankiisa iyo jidkaas xaqa ah intaan le un waayo macna wax kalantood maaha waayo markaysaa marka haddaad suufiya u bixisana fadaaka haddaad ahl markaysaa taskiya u bixisana fadaaka haddaad ula baxdo markaysaa adigu ahlu zuhdi u taqaana fadaaka qofka kuguma haysan haddaad ummadda islaamka u taqaana qofka kuguma haysan culumadda islaamka haddaa u taqaana fadaaka qofka kuguma haysan adigu magacaaba harta musamaya aad ma- markaysaa wax aad magacaabayso yaa la rabaa asmaadu waxba sidaas oo kale dad kuma fadhido markaysaa marka waxa weye usuulunaa sabcatun التمسك بكتاب الله مركا ugu horeysa bal in la qabsado kitaabka ilaahay iyo wuxuu wal iqtidaa bi sunnati rasuulillah ilaahay rasuulkiisa sunnadiisa ku daysashada wa akl al halal shayga halaasha cunidiisa halaal mirad inaad ahaato oo waracnimo yaa markaysa usuusheena ka badow leeyahay wa kafu al ada iyo markaysa inaad ka joogsato dhibka aad ummadda dhibaatayayso qofku inaanay xaggaaga dhib ka soo gaarin nafsu shay markaysa sheekh cabdilqaadir jeylaani wasiyadiisa sidaan oo kale taday markasa meesha asagu sheekhu ka yiri todoba isaguna tobanuu ka yiri markasa sidaas oo kale taday nafsu lada nafsu shay sidaana waa tacbiirku yahay marka wakafu lada wa ijtinaabu markaysa aataam dunuubta iyo waxa xun ka dheeraashadeeda wuxuu yihi iyo watawbatu wa adaa lxuquuq tawba keenid markaysa istikfaartoo la badiyo iyo markaysa xuquuqdoo la iska ilaaliyo wixii xaqoo lagu leehood bixiso markaysa wixii waajiboo lagu leehay aada iska bixiso markaysaa ummadda ilaahayna aada xaqeeda iska ilaaliso sidaas waa ilaanay markaysaa usuusha aan leenahay Ay. Ay. abulqaasim aljunayd markaysaa التصوف هو العلو إلى كل خلق شريف والعدول عن كل خلق دني مركزا إمام جريد ولا ويقانا يسجل مركزا يسجل وحوليه تصوف وحلو يقانو ليه ما هو تصوف مركزا التصوف تفسير دي وحكم ده مركزا وإنك لعلى خلق مركزا كلمة دي كلها لفتيس ولا يراش شيخ شيخ مركزا كلمة دي وكفة وحي وإنك لعلى خلق مركز النبي عليه الصلاة والسلام ليه فقفركم مركزا تعبيرك أخلاقنا سبحانه وتعالى marka wuxuu yidhi akhlaaqdaas wanaagsan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam lugtana waxay tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam weligiis qalbigiisuba wuxuu ku xirray maca allahi maca alxaq markaysa ilahay xaggiisuu jiraa weligiis qalbigiisu markaysa marka qalbigiisu xaggaasuu ku xirray hamigiisa weyn xagguu jiraa sidaasaa akhlaaqda wanaagsan ay tahay qofka ilaahay waxa waxa uu sameeya ilahay dartiis ula jeeda qofka waxa uu ka leexay ilahay dartiis uga leexahay qofka had iyo jeer markaysa ee, ilaahay markaysa ee, hortiisa uu taagan yahay markaysa si waxaa kamid ah tarbiyadooda kaleentood waxaad tiraa markaysa ilaahay oo ii jeedaa markaysa markaysa ilaahay waa i fiirsana ilahay markaysa ma- maqaamu lmuraaqaba iyo mushaahada iyo tacbiiraad markaysa aada u fara badan leeyihin mararka qaarkood marka qofti xoogaa fahmi weysa markaysa wax kaleentood mararka qaarkood iska sheegtaa markaysa sidaas oo kaleentood sidoo kaleentood abu cabdillahi camar ibn cusmaan almakiy التصوف ما كسر شيخ فرحت وحول التصوف هو العلو تصوف كالبوشة وحوائل هو العلو كرهاشد إلى كل خلق شريف أخلاق كستا أو الشرف له هو ناكسن أو أدو كور نغطو ما كسر أتراعدو أو ما كسر أتكسفودو سلها سا تصوف كاليرهون والعدول كاللحشو عن كل خلق دني أخلاق حن أو ما كسر دني أو كستو أو كاللحة سلها سا تصوف كاليرهون ما كسر سيدنا الشيخ أنا وحول لنا التصوف هو أن يكون العبد في كل وقت بما هو أولى به في الوقت في الوقت تصوف كلو شيء غير المغشين وحا أويان وقرمي هذا ولو بقول يسقاشين كوا قرمي سدحات وسلف صالح كل ودتك قال لنا ما هم